xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
cabdullah warsamo rooble raadiyo cadaado dhuusamareeb
faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
maxamed cabdiweli tooxow raadiyo cadaado dhowsamareeb
maxamed idle raadiyo cadaado muqdisho
cismaan awis baxar raadiyo cadaado magaalada baraaw
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusamareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantaasig reediyo cadaado gaalkacyo maryan mire axmed reediyo cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijalaqsane reediyo cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiliif reediyo cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahiim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal reediyo cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton reediyo cadaado magaalada galkacyo
cabdiraxmaan saxafi raadiyo cadaado muqdisho
cabdisalaan xaaji axmed reediyo cadaado muqdisho
cabdimajiid aweys raadiyo cadaada magaalada beledweyne
najmo cismaan yuusuf reediyo cadaado kismaayo
cumar muxudiin cumar raadiyo cadaado muqdisho
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakaarta reediyo cadaado magaalada muqdisho
cabdifataax maxamed cusmaan raadiyo cadaado magaalada muqdisho
cabdiraxmaan waabiri reediyo cadaado muqdisho
cismaan aadan carays raadiyo cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan reediyo cadaado afguye
amaalqaajo reediyo cadaado garowe
bashir cabdullahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye raadiyo cadaado magaalada muqdisho
mubaarak axmed cabdalle warbaahinta reediyo cadaado magaalada hadhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug
cabdikhayr maxamed jaamac reediyo cadaado degmada jiriiban ee gobolka mudug
zakariya cabdulaahi maxamed reediyo cadaado muqdisho
yaxya cabdirasaaq soofe reediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gedo
xaq bay u leedahay aad iyo aad hayahe xaaka qosliyahe marka qoysaska tegaya dhaqse ka daba tegaysaa shib iska dheh shib dhihi maahe wax ii sheega mar waa fertiriate center si raysaan u aqaan waa isbitaalkii ugu horreeya dalkeenna ahna isbitaalka keliya caanka ku ah beerista ilmaha alla ubadka bixiye arday yaa murunka qaba heemugga hadda waa dalba dooqaaga yaa dalab ha ii dambeeya horta wax ii sheega isbitaalka marwa oo ah isbitaalka keliya takhasuska u leh ilma beerista ayaa hadda kuu samaynaya aqbaladda codsigiinna hayahe ii qaniicaadihe warka waa dalba dooqaaga waxa lagu beerayaa hooyada insha allah inta cunugu ay rabto hal mar yacni i v f yahoy bal sug ma mantaana haa hal labo saddex ilaa afar ad lee waaye nabee qoyskaa tagaad ka daba tege isbitaalka marwa waxaa jooga dhakhaatiir awood u leh in raximka hooyada ay ku beeraan insha allah ilma intii aad dalbato yaa sida mukulaashii qofkii hal mar shan cunug rabana dooqaaga ka cayaar shan dhanaa dalba dooqaaga arfarxa darteer madaxa marwa waa isbitaal ku caana daweynta dhalmala'aanta ragga iyo dumarka allah ubadka bixiye beenta ma aha waa isbitaalka haysta dhakhaatiirta dhanka dhalma farsamada iyo weliba qalabka ugu wanaagsan dalkeenna yaa taas maa la miis warsehe ugu hagaaga isbitaalka marwo degmada hodan waxa uu ku dhegan yahay arigada degmada ama kala xiriir eber lix hal hal laba labo laba labo hal hal ama eber lix hal hal laba labo hal hal hal hal door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada warka dowr ee raadiyaha cadaado qodobadaad ku dhegeysan doontaana waxaa ugu dooroon faahfaahinno ka soo baxaya khasaare xoogan oo ka dhashay dagaal ka dhacay dowla deegaanka soomaalida etoobiya ciidamada etoobiya oo dhaqdhaqaaq militari ka bilaabay gobolka gado madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo la kulmay ganacsatada soomaaliyeed wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale oo kormeeray dugsiga tababarka degmada garbahaarey oo lagu carbinayo dhallinyaro ciidanka ku biiraysa intaas waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roon warka duhur ee raadiyaha cadaado dhegeystayaal goorow diyaargarowba warka intaa ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal waa duhurnimo sabti ah waana koob iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad sanada laba kun labaatan iyo afar haatanna kusoo dhowaada warka oo inta ka faahfaahsan wasiirka amniga xukuumadda federaalk soomaaliya iyo mas-uuliyiin kale ayaa kormeeray dugsiga tababarka degmada garbahaarey oo lagu carbinayo dhallinyaro ciidanka ku biiraysa warbixinta warkan waxaa garbahaarey nooga soo diray sugaal macalin maxamuud wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya mudane jenaraal cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ay weheliyaan wasiiru dowlaha wasaaradda isbeddelka cimilada wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada hiddaha iyo tacliinta sare iyo guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga iyo arrimaha gudaha ee baarlamanka soomaaliya ayaa maanta booqday dugsiga tababarada ciidamada ee degmada garbahaarey booqashadan ayaa ahayd mid loogu kuurgalayo tababarka ay muddo saddex bilood ah qaadanayeen askar cusub oo lagu diyaarinayo dugsiga tababarka ee garbaharey wafdiga ayaana u kuurgalay habka tababarka tayada waxbarashada ciidanka iyo diyaargarowga loogu jiro sugidda amniga gobolka gado iyo guud ahaan dalka ugu horeyn guddoomiyaha gobolka gado kan degmada garbaharey iyo taliyaha dugsiga tababarka garbaharey warsame axmed ashkar ayaa ka warbixiyey sida dugsiga usoo saaro ciidamo tayo u leh difaaca dalka dugsigan muddo saddex bilood uu furan yahay wuxuu ku furan yahay waxaa waxaa furayo ninka lalahaa guddoomiyaha guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka gabdho kaleo qurba jooga dad badan oo iskaashtaday oo dugsigan furay magacooda waxaan anaku u bixinay hilaac dugsigana waxaan ugu magac daranay geelle nin la dhaho geelle shire sababihii iyo ujeeddooyinkaan u aas-aasnay waa u sheegi jirnay mar walba oma aanaan sheegin kuwo la diriira gruub ka mid ah waddanka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeedee waxaan u sheegnay inay noqdaan kuwo horseeda maaragtay ballaarinta iyo sharafta iyo karaamada ummadda soomaaliyeed kana saara cadowgeeda iyo burcadda iyo qofkii dembiilo aho oo maaragtay caqabad ku noqonaya jiritaanka iyo ummadda soomaaliyeed maarata horumarkeeda iyo magaceeda maanta wixii ka dambeeyo dowladdii federaalka ahayd baa nala joogta wasiiro xildhibaano waxaan rabnaa marka inaan idiin kala baxno haddii ilaahay yidhaahdo xilkiinna iyo waajibaadkiinna iyo waxa laydin farhayana insha allah ayaga idin fari doona mas-uuliyadda iyo waxa laga filahaya iyo xuquuqda ciidan lahaan doonana ayagaa ka hadli doona insha allah oo la rajeynaya inaad lahaataan xubnaha wafdiga ka tirsan ayaa dhiirigelin u jeediyay iyaguna askarta tababarka ku jira ayagoo bogaadiyey dulqaadkooda iyo go-aankooda ku aadan difaaca dalkooda
runtii maanta waa maalin aada iyo aad noogu weyn ka dowlad federaal ahaan annaga oo maanta dhex joogna ciidan wax badan dhegta aan ka maqlaynay oo tababar ku qaadanayay degmada garbaharey indhaheennana saakay inaan ku aragno rag da-yar oo soomaaliyeed oo u diyaarsan in ay ka qayb qaataan difaaca iyo dalka iyo ummadda soomaaliyeed intaba runtii aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan idinsoo hor istaagno waxaa kaloon u mahad celinayaa dadka ku howshooday wasiirka amniga gudaha mudane cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo khudbad ka jeediyey dugsiga tababarka ayaa ku ammaanay askarta dadaalkooda iyo sida ay uga diyaarsan yihiin in ay qayb ka noqdaan sugidda amniga iyo difaaca dalka
marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cid walba oo isu sataxluujisay ama isu dhabarjebisay inay ciidan u sameeyaan halkan oo ka muuqato ciidankan quruxda badan inay aasaaseen oy ugu horeeyaan maamulka degmada maamulka gobolka ururada bulshada oo muxuu ahaa hooyooyinka ay hogaaminayaan iyo dhammaan gabdhihii sharafta badnaa ee la sheegay ee qurba joogta ahaa ee ka qayb qaatay asaaskiina hadday noqon lahayd saadka iyo hadday noqon lahayd dharka aad xirantihiin oo quruxda badan aad baan rabaa inaan hawada u mariyo salaan iyo mahadcelin dheer ee laga bilaabo marka maanta ilaahay idankiis waan u mahadcelinayaa gabdhaha nagii sharafta lahaa ee saadka iyo maxaa la yidhaahdaa iyo maxaa la dhihi jiray ee ee ee ee ee ee dharka iyo wax walba idinka taakulaynhayay haddee hadday yimaad hadday dowladda timid soomaalidu waxay tidhahdaa hadduu hadduu sheekh yimaada macallin foonake gabdhaha naga way mahadsan yihiin laga bilaabo maanta waajibkii iyo howshii waxay dusha ka soo fuushay dowladda soomaaliya booqashadan ayaa muujinaysa sida dowladda federaalka ee soomaaliya ay uga go-an tahay tayeynta ciidamada iyo sare u qaadista awoodooda si ay uga hortagaan khataraha amni ee ka jira dalkayaga sugaal macalin maxamuud magaalada garbahaarey xarunta gobolka gado
ciidamada dowladda itoobiya ah ayaa dhaqdhaqaaq militari ka bilaabay gobolka geda ee koonfurta soomaaliya wararka naga soo gaaraya gobolka geda ayaa sheegaya in haatan dhaqdhaqaaqyo culus ay wadaan ciidamada dowladda itoobiya ee dhowaan ka soo tallaabay xadka labada dal ciidamada ayaa isku fidiyey aagga degmada doolow halkaasay ka bilaabeen howlgal ay ku baarayaan dadka iyo gaadiidka ila dadka deegaanka ah ayaa u sheegay radio cadaado in ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ay ku arkeen duleedka degmada doolow ayna isku ballaariyeen deegaanada dhaca xadka wadaagaha dalalka soomaaliya iyo etoobiya dhaqdhaqaaqyadan ayaa kusoo aadaya xilli haatan gobolka ay ka jirto xiisad culus oo u dhexaysa dowladda federaalk soomaaliya iyo maamulka jubbaland madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kuna la yeeshay ganacsatada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay toocaso sharaf la qaatay ganacsatada soomaaliyeed ku bogaadiyey sida ay u doonayaan hirgelinta qorshaha muqdishada cusub madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo xalay toocaso sharaf la qaatay ganacsatada soomaaliyeed ayaa ku bogaadiyey sida ay u doonayaan hirgelinta qorshaha muqdisho cusub ee bedeli doonta muuqaalka caasimadda madaxweyne xasan sheekh ayaa tilmaamay mashruuca wadaniga ah uu yahay mid dhammaan ganacsatada soomaaliyeed ay qeyb muhiim ah ku yeelanayaan taasoo xaqiijinaysa in qorshahani uu noqdo mid soomaali leedahay oo birita ay ku faani karaan jiilasha soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ayaa ganacsada uga mahad celiyey kaalinta muuqata ay ku leeyihiin dalka gaar ahaana doorka ay ka qaadanayaan kubcinta dhaqaalaha shaqa abuurka xoojinta nabadda wuxuuna ku dhiirigeliyey inay si hagar la-aan ah u bixiyaan canshuurta ugana qayb qaataan dibudhiska dalka ganacsada soomaaliyeed ayaa dhankooda ballan qaaday in kaalin weyn ku yeeshaan mashaariicda qaranka iyagoo ka duulaya qorshaha lagu xoojinayo dibudhiska iyo hormuudka dhaqaalaha dalka faahfaahinaha ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay dagaal ka dhacay deegaan ka tirsan dowla deegaanka soomaalida etoobiya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay dagaal culus oo shalay ka dhacay deegaanka dawacaley oo ka tirsan dowla deegaanka soomaalida etoobiya halkaasoo lagu dilay ciidamo kuwa deegaanka dagaalka ayaa dhex maray maleeshiyaha deegaanka ah oo kasoo jeeda dhanka somalilan iyo booliiska dowla deegaanka waxaana halkaasi ka dhashay khasaare aada u xoogan ugu yaraan shan askari oo ka tirsan ciidanka dowla deegaanka ayaa lagu soo warramayaa inay dileen maleeshiyaadka waxaana hadda xaalad kacsanaana laga dareemaya deegaankaasi wasiirka amniga gudaha somalilan oo shir jiraahid ku qabtay hargeysa ayaa dhankiisa sheegay in xiriir ay la sameeyeen ismaamulka soomaalida ayna kala hadleen qaboojinta xiisadda kasoo cusmanaatay deegaanka dawacale oo ka tirsan gobolka faafan ugu dambeyn wasiirka ayaa ugu baaqay bulshada deegaanka inay ka warsugaan maamulka ayna ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida warkii door dhegeystayaal kala socoteen raadiyaha cadaado sideetan iyo sideed dhibic shan waa naga intaa warka anigu waa sharmaarke maxamed maxamuud ayaa nala socodsiinayay saaxiibkii luqmaan yare ayaa i farsameynayay intaan warkaan warka xiga ku kulmi doonaa maanaan lah